ruud cutubka labaad oo nimco waxaa ninkeedii qarabo u ahaan jiray nin xoog badan oo xoolole oo reer elimelega ah oo magaciisana waxaa la odhan jiray bocas markaasaa ruutii reer mo'aabu waxay nimco ku tidhi bal idaa aan beerta tage oo kii iga raali noqda intaan raaco aan hadhuur ka soo xaabxaabe oo iina waxay ku tidhi gabadhaydiyay tag markaasay tagtay oo markay timid kuwii beerta goynayey ayay dabadood beertii xabxabtay oo nasiibkeeduna waxa weeye inay timaaddo beertii uu lahaa bocos oo ahaa reer elimeleg oo bal eeg bocos baa wuxuu ka yimid beytlaxam oo wuxuu ku yidhi kuwii beerta goynayey rabbigu ha idinla jiro oo iina waxay ugu jawaabeen rabbigu ha ku barakeeyo markaasaa bocos wuxuu ku yidhi midiidinkiisii madaxda u ahaa kuwii beerta goynayey gabadhan waa ina ayo markaasaa midiidinkii kuwii beerta goynayey madaxda u ahaa wuxuu bocos ugu jawaabay waa gabadhii reer mo'aab oo nimco kala soo noqotay waddankii reer mo'aab oo waxay igu tidhi waan ku baryayaaye aan beerta xabxaabo oo aan kuwa beerta goynaya dabadood xidhmooyinka wax ka dhex urursado taas aawadeed way timid oo waxbay urursanaysay subaxdii ilaa haatan in yar ay guriga ku maqnayd mooyaane markaasaa bocos wuxuu ruud ku yidhi soo maqli maysid gabadhaydiyey ha tegin oo ha xaabxaabin beer kale oo halkan ha sii dhaafin laakiinse halkan gabdhahayga u dhow iska joog waxaad fiirisaa beerta ay goynayaan oo iyaga iska dabagal miyaanan rag dhallinyarada ah ku amrin inaanay ku taabanin oo markaad oontidna xagga weelasha teg oo ka sooca biyaha ragga dhallinyarada ahu soo dhaamiyeen markaasay wejiga u dhacday oo dhulka ugu foorarsatay oo waxay isagii ku tidhi maxaad raalli iigu noqotay oo aad ii garatay anoo ah mid qalaad markaasaa bocos u jawaabay oo wuxuu ku yidhi dhammaana waa lay wada tusay kulli wixii aad u samaysay soddohdaa ilaa iyo markii ninkaagii dhintay iyo sidii aad uga soo kacday aabbaha iyo hooyada iyo dalkii aad ku dhalatay oo aad u timid dad aadan hadda ka hor aqoon haddaba rabbigu shuqulkaaga ha kaaga abaalgudo oo rabbiga ah ilaaha reer bin israa'iil oo aad baalashiisa hoostooda magan gashay ha ku siiyo abaalguddan kolkaasay tidhi sayidow haddaba raalli iga ahow waayo waad ii qalbi qaboojisay oo si raxmadle ayaad iila hadashay anigoo ah addoontaada inkastoo aanan addoommadaada ka mid ahayn oo wakhtigii qadada ayaa bocos wuxuu ku yidhi kaali halkan oo kibista wax ka cun oo cuntadaada ku qoyso khalka oo waxay dhinac fadhiisatay kuwii beerta goynayey oo waxay siiyeen hadhuudh la saloolay oo way cuntay wayna dhirigtay waxbayna hambaysay oo markay u kacda inay beerta soo xaabxaabto ayaa bocos wuxuu amray raggii dhallinyarada ahaa xataa xidhmooyinka ha ka dhex xabxabto oo hana canaananina oo weliba xidhmooyinkana qaar uga soo siiba oo u daaya ha xabxaabte oo hana dagaalina sidaas daraaddeed waxay beertii xabxaabaysay ilaa iyo fiidkii oo way tuntay wixii ay soo xabxabtay oo waxay u noqotay in ku dhow ee fah shiciir ah markaasay kor u qaaday oo magaaladii gashay oo sodadeedna way aragtay wixii ay soo xabxaabtay oo waxay u soo bixisay oo siisay wixii ay hambaysay markay dhirigtay markaasaa sodadeed waxay ku tidhi xageebaad maanta wax ka soo xaabxaabtay oo xageebaad ka shaqaysay ha barakaysnaado kii ku gartay oo iyana waxay sodahdeed u sheegtay kii ay la shaqaysay oo waxay ku tidhi ninkii aan maanta la shaqeeyey magaciisa waxaa la yidhaahdaa bocos markaasaa nimco waxay ku tidhi gabadhii ay sodohda u ahayd rabbigu ha barakeeyo kan aan roonaantiisa ka dayn kuwa nool iyo kuwa dhintayba oo nimco waxay ku tidhi iyadii ninku waa noo dhow yahay oo waa xigaalkiyo oo waa qaraabadayada noo dhow midkood markaasaa ruutii reer mo'aabu waxay tidhi oo weliba wuxuu igu yidhi waa inaad la joogtaa raggayga dhallinyarada ah ilaa ay dhammeeyaan beertayda ay goynayaan markaasaa nimco waxay ku tidhi gabadhii ruud oo ay sodohda u ahayd gabadhaydiyey waa wanaag wanaagsan tahay inaad gabdhihiisa raacdid oo aan lagugula kulmin beer kaleeto sidaas daraaddeed waxay la sii joogtay gabadhihii bocos inay xaabxaabto beerta ilaa iyo goyntii shaciirka iyo goyntii sarreenkuba dhammaadeen oo waxayna la deganayd sodohdeed